wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuquraadiyiinta dowlad goboleedka puntland ayaa ka dahfurtay degmada gumbax kalfadhiga saddexaad ee golaha deegaanka degmada gumbax ee gobolka raascaseer waxaa ka qeyb galay furitaanka golaha deegaanka agaasimo cawil buulle oo wakiil ugu ah wasaaradda arrimaha gudaha maamulka gobolka raascaseer iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasime cawil buule oo wakiil ugu ahaa wasaaradda arrimaha gudaha islamarkaana dahfuray kalfadhiga saddexaad ee golaha deegaanka ayaa ka warbixiya muhiimadda golaha deegaanka waxaan jeclahay inaan ku dhawaaqo anoo ku hadlaya magaca wasaaradda arrimaha gudaha golihii kalfadhigii saddexaad ee golaha deegaanka degmada gumbax waa furaya degmo kasta oo puntland ka mid ah in laga furo golayaashii deegaanka si ay kalfadhiyadoodii si ay danaha degmadooda iyo deegaankooda ay uga tashadaan u samaystaan qorshe waxqabad dhibaatooyinka iyo waxa jira ay ka wada hadlaan sidaasaa kormeerka iyagu ahaa guddoomiyaha gobolkuna iyo annaguba ku wada soconnay aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay guddoomiyaha degmada iyo xubnaha golaha deegaanka iyo shacbigana hor fadhiya midnimada ka muuqata degmada gumbaxa maanta waa wax lagu farxo weeye sidaad ogtihiin golaha deegaanka markii la dooranayey ee gumbax loo dhisiiyo golaha raggii dhisay baan ka mid ahay waa sognay waxaa laydiin dhisay inaad ummadda u matashaan howlaha guud dhammaan wixii hawl ah ama arrimo bulsho ha noqdeen ama adeegyo guud adeegyada asaasiga ha noqdeen ama dhaqaalaha ha noqdeen ama siyaasadda ha noqdeen dhan kastaba golaha deegaanka waxaa laga rabay degmada iyagaa ka mas-uula iyagaa doodu ah iyaga waa dowlad degmo weye qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb galay furitaanka kalfadhiga saddexaad ee golaha deegaanka ayaa bogaadiyey
aad baan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda iyo guddoomiyaha gobolka maadaama maanta ay tahay maalin wanaagsan oo ka duwan maalmihii kaleeto iyo wakhtiyadan soo marraba oo aanlaanu furanayno halfadhigii golaha degaanka degmada gumbax maadaama oo ay tahay raascasar hesiis kale lasoo maray oo annagu aan u damayno aad baan ugu soo dhoweynaynaa mas-uuliyiinta wakhtiga ku soo bixisay reer gumbax waxaan rabaa hal su'aal inaa idin weydiiyo halkan waxaanu ku aragnaa midnimo maamulkii xildhibaanadii iyo shacabkii ma idinka dhabba mase waa laablakac maanta keliyaah may codkaa waa yaryaha ma idinka dhabba ma idinka dhabba gumbax waa hor maraysaa gumbax horey bay u maraysaa maxaa yeelay haddaad aragtay isku duubni dad isku duuban isku tala ah u istaagay dadka deegaankooda iyo degmadooda inay hormarsadaan way u hormaraysaa muddada uu socdo kalfadhigan waxaa diiradda lagu saari doonaa shaqooyinka hortabinta u leh bulshada sidii loo horumarin lahaa degmada kuwaas oo ay ugu muhiimsan yihiin amniga caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshada